bashiir axmed makhtal oo ah nin haysta dhalashada dalka kanada asalkiisuna yahay soomaali oo ku xukunaa xabsi daa'in ayaa laga sii daayey jeel ku yaala dalka itoobiya bashiir makhtal ayaa shalay ku soo laabtay dalka kanada kadib markii sida la sheegay dowladda kanada ay dadaal u gashay sii dayntiisa haddaba waryaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa ku booqday gurigiisa warbixintana noo soo diray bashiir axmed maktal wuxuu dalka etoobiya ku xirnaa ku dhowaad laba iyo toban sano inkastoo sii dayntiisu aanan weli si rasmi ah cidna uga hadlin haddana imaanshihiisa garoonka diyaaradaha ee magaaladan toronto oo uu kasoo degay waxay ahayd mid laga ilaalinayay warbaahinta bashiir ayay dowladda etoobiya ku eedeysay inuu ka tirsan yahay hogaamiyaasha ururka o n l f islamarkaana uu ka shaqaynayay falal ka dhana dowladda etoobiya taasoo ugu dambayn sababtay in lagu xukumo xabsi daa'in waxaa loo ogolaaday markii uu kasoo degay garoonka dad kooban waxaana laga bixiyey albaab u gaara oo horey loo sii qorsheeyey isagoo loo qaaday gurigiisa uu ku yaala magaalada kijineer oo boqol iyo toddoba kilomitir u jirta magaaladan toronto sida uu v o eda u sheegay siciid makhtal oo ay walaalo yihiin bashiir makhtal sidaa dhammaantiin wala socotaan bashiir arrintiisu arrin waxay ahayd xasaasi arrin yani very sensitive ah marka la socod ahaan waxaa bashiir ilaa iyo ethoobiya ka soo raacay qunsuliyadda canadianka ee fadhida ethoobiya yaa keentay all the way to trono gudahana waxaa loo ogolaaday inay galaan aniga saciid cabdi makhtala iyo xaaskiisa oo casiisa marka halkaasaanu ku qaabilnay markaa kadibna dee dowladdii baa banaanka u soo saartay iyadoo oo dhinaca meesha caadiga aan laga soo saarin dhinaca albaabada xagga dambe laga soo saaray sidaas waxaana loo sameeyey in bal la ilaaliyo nabadgelyadiisa saciid waxa uu xusay in dadaal kadib bashiir makhtal uu u yimid ehelkiisa islamarkaana caafimaad ahaan uu u muuqdo mid wanaagsan walow la marsiin doono baaritaan caafimaad oo rasmiya horta aad iyo aad baan maanta ugu faraxsan nahay waxaanu gacanteena noo soo galay walaalkan bashiir oo muddo yani kow iyo toban sano iyo dheeraad ku xidhnaa dalka ethoobiya anoo ku hadlaya magaca faamilka magaca reerka si u dhan yihiin aad iyo aad baan taa ugu faraxsan nahay xaaladiisa guud ahaana caafimaadna waqtigan xaadirka sa intaan ka ognahay waa wuu caafimaad qabaa inkastoo dee uu mataqaanaa medical examination uu mari doono laakiin at this moment wuuska aad buu fiican yahay kolley bashiir lawyer canadian ayuu leeyahay marka wuxuu yidhi waa inaa marka hore uu bashiir muddo dhowr casha u nastaa markuu muddo dhowr casha u nasto kadib isaga qudhiisuba wuu doonayaa inuu markaa uu siiyo warbixin idaacadaha iyo waxalla wixii interest garaynaya informationkiisa iyo xaaladiisa marka waa inaan ilaa dhowr casho hadda aan siina hadduu ilaah yidhaahdo siciid makhtal waxa uu ka gaabsaday cidda rasmiga ee ka dambeysay sii deynta bashiir makhtal laakiin wararka qaar ee aan helay waxay sheegayaan in dadaalka qoyskiisa iyo dowladda kanada ka sokow haddana in isbeddelka ka dhacay dalka etoobiya uu qayb ka qaatay dib u helidda xorriyadda bashiir sidoo kale iswaraysi kooban oo aan la yeeshay bashiir laftiisu waxa uu tilmaamay in xilli kale uu warbaahinta kala hadli doono arrimahaasi haddaba qaar ka tirsan dad badan oo bashiir ku booqday gurigiisa ayaa qaarkood v o eda u sheegay dareenkooda ku aadan sii dayntiisa waa kuwan cabdinuur cabdulaahi xaaji iyo kaynaan warfaa oo ka mid ah dadkaasi run ahaantii lama qiyaasi karo farxaddayda maanta bashiir axmed makhtal maalintii aan kula kulmay maanta oon kula kulmay magaalada kijineer markii aan la kulmay ean arkay wejigiisa waxaan dareemay run ahaantii shucuur aad iyo aad isu bedeshay soon la wada soconno bashiir axmed makhtal inuu ahaa nin xabsi daa'im ku xukuman in maanta si keliisa loo soo daayey waana la dareemi karaa hawshaas walaale bashiir mukhtar aad iyo aad baa loogu farxay dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto aad baa loogu farxay aad baan loo soo dhoweeyey ilaahayna waxaan ka baryayaa inta kale iyagana xabsiyada ku jira ummadda soomaalida aynu ilaahay soo daayo oo xorriyadooda ilaahay u soo celiyo aad baana loo faraxsan yahay maanta caawana waa dabaaldeg
kaasi waxa uu ahaa weriyaha nooga soo warrama dalka kanada oo warbixintaasi ku eegayey sii deynta bashiir axmed makhtal oo xabsi daa'in ku xukunaa oo dhowaan laga soo daayey jeel ku yaala dalka itoobiya